barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadayada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha abrilna waa saddex sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan diin hayno idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a saamayn nooce ah ayaa howlaha ay qabtaan ururada samafalka ama bulshada rayidka ah ee loo yaqaano enjoyadu ay ku yeeshaan dhallinyarada waxaa laga yaabaa inaanu meel lacagtii u saarayn ee ayna jiraynin hay-ad toos oo lacag ku wadaana ayna jirin dawla taageerta ayna jirin business loo kalahoo taageera ayna jirin marka annagu waxaan qabanaynaa xataa waxay noqonaysaa wax dee kolba sidii aan kusoo xagxagan karayna si dad aan kusoo baryi karayna aan kusoo barina laakiin ma jirto wax u qoondaysan
sidoo kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenan hal abuur ka sheekaynaya suugaanta uu ka curiyey xilli uu gabadh jeclaaday talow sidee buu u ammaanay gabadhaasi inta dumar xishood iyo lagu xidhan samaanee dhabeen lagu xaqdhowree gaari lagu xushmeeyaad adiguna xulkooda iyo xidigtooda tahay oo adigaa xilka u sida dhammaan xaawiley dumar anna xiisahaagiyo galgacayl xadaafaada xanuunka igu beeroo lahashada ay xidhatay igu ka xisaabtaa xayndaabi gelisoo xubnihii jidhkayga ee qalbigaa xayiranoo waxa dhiban daraadda dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka
waxaan gooni baadho hadba geeska eegaba oon gabar garagliyo gari wacan na raadshaba waa tilmaanu gaare barwagololo dumaro yaa salaam codkaasi dananaya ee maxamed bakaal ciro xagga dambe ee barnaamijka ayaynu kaga bogan doonaa hase ahaatee qodobo kalena waanu idiin haynaa dabcan wararkii caalamka oo kooban ayaa ka soo hormaraya
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay in haddii shiinuhu aanu doonayn in uu xalliyo arrinta kuuriyada waqooyi in ay iyagu xallinayaan madaxweyne trump ayaa u sheegay jariiradda financial times ee ka soo baxda london in shiinuhu uu yahay cidda saamaynta ugu badan ku leh kuuriyada waqooyi sidaas awgeedna ay shiinaha hor taallo in ay naga gacan siiyaan in ay wax nagala qabtaan ayuu yidhi xaaladda kuuriyada waqooyi ama inay go'aansadaan in ay nagala shaqaynin haddii aanay nala shaqaynna wuxuu yidhi madaxweyne trump xaaladdu dhinacna uma wanaagsanaan doonto
kooxaha gurmadka iyo dadka ehelada ah ayaa baadhaya dhoobada hoosteeda kadib iyaga oo ka fikiraya in halkaasi ay ka helaan dad nool burburka hoostiisa dad loo malaynaya inay qaadeen daadadka xoogga leh ee ka dhashay fatahaadaha habeenkii jimcihii sabtidii soo galaysay ay sameeyeen saddex webi oo mar karkaarka wada jabsaday dalka colombiya waxyar kadib markii webiyadu karkaarada jabsadeen dhoobada ayaa qarisay degmada mocowa oo ku taala koonfurta galbeed ee dalkaasi colombiya waxaana fatahaadahaasi la sheegay ilaa hadda inay ku dhinteen dad ka badan laba boqol iyo konton qof iyaga oo guryo badan iyo goobo kale oo dan guud lagu qabanayeyna ay halkaasi ku burbureen madaxweynaha dalkaasi colombiya juan manuel santos ayaa sabtidii booqday islamarkaana maanta dib ugu noqday magaaladaasi masiibadu ay ka dhacday oo ku taalla xuduudka ay wadaagaan dalalka colombiya iyo ecuador waxaana uu ku dhawaaqay xaalad masiibo qaran dadkana waxa uu faray in ay si deg deg ah uga wada qayb qaataan badbaadinta ama samata bixinta dadkaasi fatahaadaha webiyaha ayaa la sheegay in ay sababeen robab mahiigaana oo bilihii lasoo dhaafayba ka da-ayey dalalka dhinaca badda basifiga ku teedsan ee ku yaala koonfurta america ama latin america sida peru colombiya iyo ecuador
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan xiliyadan dambe waxaa soo badanaya ururada aan dawliga ahayn ama loo yaqaano n g o s-ka kuwaas oo shaqooyin kala duwan qabta haddaba waxaa jira ururo badan oo ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada hase ahaatee dad badan ayaa u arkaa in ururadaasi aanay wax muuqda u qabanin bulshada iyo dhallinyaradaba wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa arrimahaas ka waraystay agaasime ka tirsan urur dhalinyaro oo lagu magacaabo sais oo ka jira magaalada boorama oo waxaana agaasimahaas lagu magacaabaa nuur aadan shirdoon haddii aan fikirkaa aad weydiisay si gaaban u hadlo waa run way ka qabaan dhallinyaradu inaanay hay-adaha localki ah iyo kuwa internationaalka ee wadanka ka howlgalaaba ayna wax badan qaban sidoo kale dhaliishaa waxay saaraan dhallinyaradu ganacsatada marka dabcan waa run wadanka aan joognaa maaha wadan la aqoonsaday maaha wadan lacagayo fara badan ay soo galaan waxa kala badan waxa la qabanayo iyo dhallinyaradaa kala badan waxaa gaadhayaa markaa annagaaba markhaati ka noqonayna in waxa dhallinyarada loo qabanaya uu yar yahay oon weli harkii la gaadhin cid walbaana afka way ka sheegataa marka amba dawlad ha noqoto ama hay-ad ha noqoto ama business ha noqoto qolo kastaa way taageerada wixii tamartooda way geystaan laakiin taa macnaheegu maaha dee waa la gaadhayaa waxaa laga yaabaa inay inta wax gaadhaan boqolkiiba labaatan boqolkiiba soddon ka yar tahay inta la gaadhayaa waan rajaynaynaa inay dhallinyaraduna noo samraanoo la gaadho waxay doonayaan iyaguna ay la yimaadaan fikiro dee ay dalkooga ku horumarinayaan iyagaa looga baahan yahay inay la yimaadaan fikiradii dantooda iyo dalkoogaba ay wax ugu qaban lahaayeen ee horumarineed waana kala shaqaynaynaa ciddii fikir wanaagsan la timaado maadaama aad tihiin urur dhallinyaro ma jiraan mashaariic dhinaca dhallinyarada oo aad waddaan dhallinyarada la qabataan ma jiraan haa way jiraan anagu anagu si mutadawacnimo ah ambaa waxa ay yidhahdaan voluntaryga ah mar walbaba waa waajibna saaran inaan ka qabanno dhinacyada wacyigelinta tahriibta daraaga iyo in aan dhisno fikirkooga amba xirfado aqooneed gaar ahaan kuwa ay ku shaqaysan karayaan markaa mashaariicdaasi aad la qabanaysaan dhallinyarada mashaariic hay-adahooda siiyaanba mise waa mashaariic idinkuna aad si mutadawacnimoa u qabataan waa midda inta ugu badan kolkan tahriibta iyo wacyigelinta tahriibta iyo daraaga iyo waxyaabaha xunee dhallinyaradu ku kacayaan iyo fikirka xun iyo waxaa ka hadlayno runtii waa waajibna saaran waana arrin annagu mutadawacnimo iyo dadka lookalka ahee aqoon-yahanka iyo businesska aan la kaashano mar walbaba u wadno si mutadawacnimo ah sidoo kale tan xirfaduhu waxa dhacda in kolla qolo aan kala shaqayno oo ayada sidaad ogtahay ma jiro lacag intaa loo qoondeeyo un laleeyahay gobolkaasi amba wadankaa somalilan shantaas sannadood ha loogu wado wax mashruuc kasta oo la qabanayaa bil saddex bilood afar bilood shan bilood lix bilood ma dhaafa ka ugu badan baa sanad noqda marka annagu laakiin waxaan isku daynaa wixii tamartayada mar walbaba inaan wadno waana sii wadnaa mashaariicda fikirada dhallinyarada kor loogu qaadayo waxyaabaha caqabadaha ee hortaagan ururada dhallinyarada enjooyada maxaa ka mid a waxaa ka mid a inaanay helaynin dee runtii injoo samaysan oo shaqaynaya oo intaa qof joogan oo isxil saaray oo halkaa jooga waxaa laga yaabaa inaanu meel lacagtii u saarayn ayna jiraynin hay-ad toos oo lacag kuwa daana ayna jirin dawlad taageerta ayna jirin business loo kalahoo taageera ayna jirin marka annagu waxaan qabanaynaa xataa waxay noqonaysaa wax dee kolba sidii aan kusoo xagxagan karayna si dad aan kusoo baryi karayna aan kusoo barina laakiin ma jirto wax u qoondaysan oo ay ku howlgalaan hay-adaha lookalka ee waddanka jira taasina waa tamar walbaba keenaysa dhaliisha iyo inay hay-ado badan oo waddanka gudihiisa laga sameeyey baaba'ayaan ururadiinan dhallinyarada amase joogiinan dhallinyarada ma u samaysaan shaqa abuur ma u samaysaan dhallinyarada shaqa abuur annagu fikir baan siinaa shaqa abuur ma samayno waayo waxaanan ku samaynaba ma jirto dee laakiin waxaan waxaan isku daynaa fikir ay ku samayn karaan shaqa abuur yaan yaan yaan barnaa xirfado ay ku baran karaan ay ku samayn karaan shaqa abuur
ururada ugu badan ee gobolka ka jira dhallinyarta ama xirfadaha bara ama se waxay ku shaqaystaan bara intee ayay leegihiin baasilada gobolkeena marka la idhaha afar shan kama badno waxa ay qabtaanna waa waxaa muddooyinka yara koo koobana iyo waxaa iyagu mutadawacnimadooda isku dul saarayaan oo kooban oo ay qabanayaan laakiin ma jiro maxaa la yidhaha mashruuc lagu howlgelinayo dhallinyarada amba kor loogu qaadayo oo socda sannado oo gobolka ka socda iyo cid gaar ah oo gacanta ku haysaa ma jirto kaasi wuxuu ahaa nuur aadan shirdoon oo agaasime ka ah urur dhallinyaro oo ka dhisan boorama wuxuu u warramayey wariyaha v o a haashim sheekh cumar good laanta afka soomaaliga e v o a ayaad nagala socotaan
halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o a dhallinyarada hal abuurka ahi waxay marar kala duwan suugaan ka curiyaan waayaha soo mara noloshooda meelaha ugu badan ee dhallinyaradu suugaanta ka curiyaanna waxaa ka mida jacaylka iyaga soo mara amaba kuwa ay sheeko ama qiso ku kulmaan ee asxaabtooda ku dhaca cawaale ismaaciil saleebaan oo ku magac dheer cawaale deeqsi waa mid ka mid ah halabuurka da-da yar ee ku nool magaalada hargeysa waxa uu ka sheekeynayaa suugaanta uu ka curiyey jacayl isaga soo maray weli adigu maanse jacayla ma samaysay haddaan si kale u dhigana adiga jacayl ma ku soo maray wallaahi sahraay waxaan ahay dadka aaminsan oo dadka horta aan jacaylka aan ka qabinaan foobiyada baan ahay marka koowaad marka labaadna hal abuurka iyo jacaylku waa iska walaala marka horeba haya laakiin anugu waxaan kamid ahay dadka runta iska sheega ee wixii soo maray inay dhaha way soo martay waan gartay ee wixii kalena ciddeedii ee ku suntaa Mhm.
laakiin waxaa jirta maanso la yidhaha xeebtii jacaylka haya
maansadaa waxaan sameeyey labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxaa ka sameeyey markaa dareen anigay soo maray oo markaa xilliga aniga igu igu ugub ahaa ayaa maansadaa markaa dareenkii ku cabirayay waa taa Een, waxaa dhacday inan baan eh, muxuu hayay de waxa la yidhaha wuu soo arkooday baa la odhan jiray hebelo inan baan markaa arkooday hadda Haya.
ahaatee marka muxuu hayay sahraay markuu qofku uu jacayl ku yaro dhaco waxyaabo badan oo fudud baa ku adkaada hadhow xataa qofaad salaami jirtay haddaad yaro jeclaada waxa laga yaabaa ina salaantiiba bir kugu noqoto aadan waxbaba sheeginba haya dabadeetana waxay igu adkaatay markaa inantana marka hore ismaanu garanayn markaa waxay igu adkaatay inaan horta bartaba oon bal si caadiya u barto oon dabeetana de hadhow bal haba yimaado jacaylkii in laysu sheego dareenkii n aduu waxaa dhacday muddo markaan inantii een ilaa dhowr weega aan haabka ku yarhayay een meelaan dee u maro oo waa halkii aan dhallin sibir saaro raadinayay waa halkii dhallinyarada ee markaad Ha.
muddo ku yarad wareegtay
haa aada iyo aad markaan ku yaro wareegay Haya.
Een, ee, waxa dhacday markaa nasiib wanaag inana isgaranayan baan markii dambe isjallay inantiiba deetana inantii amaanto igu tiri waa inan gobo waa ina saaso waa saas saaso deetana dee ninkaygo marka horeba dee iska sii hiyikacsanaa amaantii inanta kalena i raacday baan dee isla sii oogsaday waa gartay deetana maalin maalmaa kamidaan ishallay deetana de waa inan iyo caadadeede adigu uu- dee sidii dumar lagu yaqiinay bay yaraa jikaartay way ku waabisay deetana waan yara way yara waabisay oo de kollay dumarka taasi waa waa u caado haya aniguna aniguna markaa eh, tii baana soo yaro dhaweyno aduu inantii baan wanaagii iyo wixii waan yara aduu si hungeygu yar dhacdo kalaa noqday waan iskaga gaabsaday way kaa jajabtay haddana inantii dib baanu ha dib baanu markaa haddana u kulannay inantii iyo inantii kale oo wada socda deetana habeenkii aanu caadi isugu nimi waaba inantii waa inan gobaba in ilaahay soo hanuuniyey in kala garan maayo inan fiican oo dabeecad wanaagsan oo sharaf inan unbay fiican oo kugu- dabeecad wanaagsan oo taasoo laakiin jabba waa ka dambeeyey waxa dhacday inaanu inantii walaalo ilaahay noqonay oo meel jacayl aan ka geliyaba aan waayey markii dambe daaqadunbaad ka tuurtayba gebigiisiiba
ha meel aan maraba buur baa dabeetana eh, muxuu hayay meeshii eh, muxuu aha igaga eh, gudboonaatay dabeetana anigoo markaa dareenkii walaaltinimo iyo kaygii oo caqabad isku noqday iyo muddadii iyo wixii oo dhan oo xiisihii igu garooray ayaan markaa anigoo habeen berbere jooga ayaan maansadan markaa sameeyey haya markaa maansadan inanta ammaanteedii eh, muxuu ahayey iyo quruxdeedii balan iyo dee muxuu ahayey jacaylka aan aan ku soori lahay iyo sidaan u dhaqi lahay iyo waxaasay markaa ka hadlaysaa maansada waan gartay xarakaadka nolosha iyo maaroos xaloolo intuu xarafka diintiya lagu dhisay xaqiiqada xeerbeegtii talisiya gacalkii iyo xigaalkii xeerkeennii dhaqankii iyo xidhiidhkeennii soo jiray ku xisaabtameenoo xoolaha iyo yaradkii xurmo lagu guddoomo gogoos xaragal iyo kabad gaari xulati iyo xakab iyo alool iyo ee, dhigta udub xajinayo ase lagu xineeyey iyo xadhka loogu talagalay lagu xidhayo dadabtoo xariir loogu daafuray xushmad loogu hooyo farxad lagu xadidayba xiisaha sabiibtiyo xalawaatulooskoo xedha lagu mariimiyo halhoraad xabuub iyo eh, xabxab iyo rumaan iyo muuska oo xambaarto midhihii xasladay oo rucub-rucub isugu xidhay ama liin xundubid iyo gelid oo xasiid iyo naaska xagasha saarto xagga bidix ku qaaday iyo xabadaha tufaax iyo maxidhmooyin canab oo xilligii bisaylkiiyo gaadhi xilisidkoodo xurmo lagu gisintaa mise xilliga fiidkii cirkoo xeelad qurux badan xaabxaab daruur iyo fadadka isku xidhay oo xisaabaha iftiinkana xidig weliba gaarkeed xero uga dhex oodoo daya xaadhintiisii xooggii ilayskiya ku xoreystay kaahuna ku xadiday ilayskoo dhulka xilis ka saara xag kastaba barwaaqadoo isku xidhan guniyo baar oo roobab xoog loo xagga bari ka soo kacay ku xilqaamaan dhibicdoo xarfaduna iskuusiyo xurilcayn la moodiyey soo xididadaydiyo madax xulin halbowlahoo qalbigii xiskaygaba kumilihii dhabtii xero inta dumar xishood iyo lagu xidha samaanee dhabeel lagu xaqdhowree gaari lagu xushmeeyaad adiguna xulkoodiiyo xidigtooda tahay oo adigaa xilka u sida dhammaan xaawiley dumar anna xiisahaagiyo kalgacayl xadaafa hadda xanuunka igu beero lahashada ay xidhatay igu ka xisaabtaa xayndaabi geliso xubnihii jidhkaygiiyo qalbigaa xayiranoo xaniban daraata dhibta aan xamilayiyo bal xogtayda dhuuxoo ilaa aragxayaaday sidaan kuugu xidhanah ifka inaan xanaaniyo xaqiiq iyo jacayl dhaba abid kugu xushmeeyoon ku xaslada adoo qudha xigtay waa go-aan dhaba xaashe ee dhibaatiyo xuma kuuma quudho xaasid kuguma eego xilkaaga oo dhammaystiran anigaa xaggaygiiyo ku xambaartay dhabarkee adiguna xiskaagiiyo ku adkay xusuusta xubiga ila daadih damiirkaad xigta u tahay dun xariira baa tahay xilo geesi baa tahay xurashada haweenkii xidigtii gayaankii marwo loo xushaa tahay xuralcaynta duniday xaawiliyda oo idil gaaridii xishoodkiiyo xaqdhowrtiyo wanaagiyo xushmadiyo asluubtiyo xaragada u sidataay marka aan xaggaagiiyo xubnahaaga kala dhilan ku xasiliya dhaayaha xiisaha nagadiyo xubigaaga igu mudan inta xulaha bowlaha xadatada dareen kale farxaddu xadhaafto naxdintuna ku xidhantahay xaddu ima istaagto sida faras xaraan oo xiiqiyo dekaan qaba wadnahaygu xawliga xawaaraha garaac iyo xarakaadka boodada markuu xoog u laasimo xagashada intii aan mooday inuu xaggiisiiya kasoo baxay xadkiisii farta kuma xajinayo ismelihi xayaatada inta kaa xijaabtaad daraaddeed xabaalgeli yaa salaam waa cawaale ismaaciil cawaale deeqsi oo khadka telefoonka iigu warramay waxaanu inoo marinayay imaansadii xeebtii jacaylka oo uu ka sameeyey qiso jacayl oo isaga soo martay haatanna weli dhinaca jacaylka ayaynu dhex dawaafaynaaye maxamed bakaal ciro iyo heestii caashaqa u gogoldhig
waxaan gooni baadho hadba geeska eegaba oon gabar garaadliyo gari wacan na raadshaba waxaan gooni baadho hadba geeska eegaba oon gabar garaadliyo gari wacan na raadshaba tilmaanu gaare marwagololo dumaro quruxay u gaar tahay guudka aan ka halaxsaday sowsow sowsow sow jacayligu gelin wa tilmaanu gaare marwagololo dumaro quruxay u gaar tahay guudka aan ka halaxsaday sow sow sow sow sow jacayligu gelin igu gooni weeyo sida argantal qaba waaniganu guuxo aanu golongoolay igu gooni weeyo sida argantal qaba waaniganu guuxo aanu golongoolay waxaan dabaa gurguurtaba sukan guudka iga raray kuwa garasha dheeriyo guddima u xil saarnaa haa kuwa garasha dheeriyo guddima u xil saarnaa caashaqa u gogoldhiga u gogoldhiga caashaqa u gogoldhiga u gogoldhiga waxaan dabaa gurguurtaba sukan guudka iga raray kuwa garasha dheeriyo guddima u xil saarnaa haa kuwa garasha dheeriyo gudimo u xilsaarnaa caashaqa ugogoliga ugogoliga caashaqa ugogoliga ugogoliga wagiya ugubo oo aan ku weynayn guri wacan ku dhalato gayaankii u jecel yahay wagiya ugubo hadda aan ku weynayn guri wacan ku dhalato gayaankii u jecel yahay waa garashadayde libdha guudka qarisiyo meel kugu ku horo intuu ubu xugaamuray ugalleeday qalbigii ugalleeday qalbigii kudhay waa garashadayde libdha guudka qarisiyo meel kugu ku horo intuu ubu xugaamuray ugalleeday qalbigii ugalleeday qalbigii kudhay u godday qalbiga guri ayuu yidhi maxamed axmed bakaal ciro heesta caashaqa ugogoldhiga haddaan intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
haddii aan ku horeyno kooxda celtic ayaa ku guulaysatay horyaalka dalka scotland markeedii lixaad oo xidhiidh ah kadib markii ay shan gool iyo eber xalay ku garaacday naadiga tynecastle celtic waxay u baahnayd saddex dhibcood oo keliya ah iyadoo weliba hadda horyaalka ay kasii dhiman yihiin siddeed ciyaarood kooxda ku soo xigta ee aberdeen ayaa khasaaro xoog leh kala kulantay naadiga dandi jimcihii celtic oo uu hadda layliyo tababarihii hore ee liverpool rogers marnaba dhinaceeda dhulka lama dhigin tan iyo markii uu bilowday horyaalka dhinaca ingiriiskana waxaa xalay dhacay laba kulan ciyaartii ugu adkayd waxay dhex martay kooxaha arsenaal iyo manchester city arsenaal waxay muujisay inay kasoo kabatay niyadjabkii kasoo gaaray horyaaladaha yurub iyo kan ingiriiska bilihii februaayo iyo maarso kadib markii ay laba jeer iska soo bareejaysay goolal ay kala hormartay kooxda manchester city manchester city oo ku ciyaaraysay garoonkeeda itixaad waxaa goolasha u kala dhaliyay leroy sen iyo aguero halka arsenaalna ay u saxiixeen walcod iyo mustafi ciyaarta kalena waxay dhex martay swansi iyo middlesbra waxaana ay ku dhammaatay barbaro eber iyo eber ah horyaalka ingiriiska waxaa weli hogaaminaysa chelsea oo leh sagaal iyo lixdan dhibcood waxaa kusoo xigta tottenham oo leh laba iyo lixdan dhibcood liverpool ayaa ku jirta kaalinta saddexaad oo leh sagaal iyo konton dhibcood halka manchester city oo degan booska afraad ay leedahay siddeed iyo konton dhibcood dhinacaas iyo sbain haddii aan eegno kooxaha real madrid iyo barcelona oo ah labada kooxood ee ugu sarreeya horyaalka ayaa isu jawaabay xalay real waxay saddex gool iyo eber ku garaacday alaves halka barcelona ay afar gool iyo gool ku dabatay qaranada ciyaaraha kalena valencia waxa ay saddex gool iyo eber ku qabatay deportivo la coruna sevilla iyo sporting gihon waxay isku marwaayeen barbaro eber iyo eber ah real madrid ayaa la liigaha sbain ku horkacaysa siddeed iyo lixdan dhibcood waxaa kusoo xigta barcelona oo leh lix iyo lixdan dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta atletic de madrid oo leh siddeed iyo konton dhibcood dhinaca horyaalka talyaaniga kulankii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan wuxuu xalay dhex maray kooxaha yuventus iyo napoli oo ah labada kooxood ee xilli ciyaareedkan ku dagaalamaya horyaalka ciyaartan oo ka dhacday magaalada naboles oo ay ka dhisan tahay kooxda napoli waxa ay ku soo dhammaatay barbaro gool iyo gool ah yuventus ayaa goolka la hormartay daqiiqadii shanaad waxaana u saxiixay ciyaaryahan saami khedira balse naaboli ayaa iska soo magtay goolka wakhtigii nasashada kadib kabtankooda marik hamsig ayaana u saxiixay natiijadaasi ayaa ka dhigan in yuventus ay weli lix dhibcood ka sarreyso kooxda naaboli xilli siddeed ciyaarood oo keliya ay ka hareen horyaalka seriya-aada talyaaniga xilli ciyaareedkan ciyaaraha kalena rome sabtidii ayay laba gool iyo eber kusoo garaacday emboli weli waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad kooxda kaalinta shanaad ku jirta ee atlanta waxay shan gool iyo eber ku xaaqday genawa kooxda ugu hooseysa dhinaca kala horreynta ee baskarana waxay baraajo gool iyo gool ah ku celisay ac milan oo ku jirta kaalinta toddobaad ugu dambeyntiina horyaalka faransiiska kooxda niis ayaa afar dhibcood usoo jirsatay hogaamiyayaasha horyaalka liigwanka ee monaco kadib markii ay xalay laba gool iyo gool ku garaacday naadiga bakhdo mid ka mid ah goolasha ay ku badisay niis waxaa dhaliyey weeraryahanka dalka talyaaniga mario balotelli balotelli ayaa kansalay gool uu ciyaaryahan laborde hogaanka ugu dhiibay kooxdiisa boqdo goolka guushana waxaa niis u saxiixay ciyaaryahan valentin eserich monaco oo kaalinta koowaad ku jirta iyo b s g oo booska labaad degan labadaba hal kulan ayaa u haray leon ayaa ku jirta kaalinta afaraad waxaana barbaro gool iyo gool ah ay la gashay kooxda kheyn dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
nuur xasan nuur bukhaari ayaa ciyaaraha inala socodsiinaya haatana hees xaragoonaysa aynu ku soo wada dhowaano oo aynu ku wada nasanno jooqlo iyo nimcayaasin carhaale
heestaas aad dhegeysanayseena waxay gebagabo tahay idaacaddayday duhurnimo sahre cidla nuur iyo anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheer oo dhinaca farsamadii la socodsiinaya tan iyo intayna afarta galabta hawada dib ugu kulmayno waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo